dalka masar waxaa xalay ka furmay tartanka qaramada afrika ee kubadda cagta warbixin arrintaas ku saabsan waxaa qaahiro ka soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni
xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee koobka qaramada afrika ayaa xalay lagu qabtay garoonka cairo international stadium kaasoo ay kasoo qayb galeen madax sare oo ka socda dowladda masar iyo madaxda ururada kubadda cagta ee fifa iyo kafa xafladda ayaa lagu soo bandhigay taariikhda masar ilbaxnimada faracinada iyo weliba hidaha iyo dhaqanka ee u gaarka ah dalalka afrika munaasabada lagu furayay tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee koobka qaramada afrika waxaa si rasmi ah u furay madaxweynaha dalkani masar cabdulfatax adsiisi oo ay garbihiisa taagnaayeen hogaamiyaasha ururada fifa iyo kafa maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee degan dalkani ayaan weydiiyey sida xalay ay u dhacday xafladda lagu furayay munaasabadda tartanka koobka qaramada afrika iyo guud ahaan jawiga magaaladan qaahira xafladii caawa furitaanka koobka qaramada afrika ee ka dhacday garoonka cairo international stadium wuxuu ahay xaflad furitaan aad u qurux badan oo ay kasoo qayb galeen maaragtay madax kala duwan oo ugu horeeyo madaxweynaha dalka maaragtay dalkan masar cabdilmustaax asiisi oo furitaanka khudbad ka jeediyey iyo madaxda fifa iyo caf oo wada socdo jawiga garoonka wuxuu ahay jawi aad u xamaasadaysan waxaa la sameeyey bandhig maaragtay aad u qurux badan meeridaanay sameeyeen bululer tiro badan ay hawada u direen waxay soo bandhigeen hidaha iyo dhaqanka dowladaha afrikaanka ah dal walbo wuxuu ahaa guud ahaan mandar aad u qurux badan oo aad uga yaabiyey dadkii kasoo qayb galay waxaa cajiiba xuseen inay aad u dabaaldegeen dadweynaha masaarida ayaga oo ilaa iyo maanta oo dhan duhurkiisu bilaabay inay isku sii diyaariyaan dabaaldega koobka furitaanka ayagoo lasoo baxay maantana la wareegayo calaamada dowladda masar baabuur microfono wato ayagoo ka kooban dhalinyaro dad waaweyn masaarida oo oo ah dad dalkooda aada u jecel aadna u taageera kooxdooda masaarida xaqiiqdii in lagu qabto sanadkan koobka waxay u arkaan mid aada u farxad badan oo munaasabna u ah xaaladda ay ku jireen dhinaca kasto dhalinyarada oo wadankan dhalinyaro badan uu leeyahay oo waxay aada u jecel yihiin kubadda cagta aada u xiiseeyaan inkastoo oo ay maaragtay wadankan uu soo maray qaran aada u xoog badan oo xoogan oo adag qaramo oo saddex mar oo xiriira ay qaadeen markii toban shan iyo tobanka sano u dambeysay labada kun iyo lixdii sideedii iyo tobankii walow qarankaas oo kale uusan hadda aysan haynin oo qaran aada u xoogan oo ahay laakiin hadda waxay ku rajawan yihiin rajo ah inay qaadayaan xafladda furitaanka kadib ciyaarta ugu horeysay ee tartanka koobka qaramada afrika waxa ay dhex martay kooxaha xulalka qaranka ee dalalka masar iyo zimbabwe waxaana hal iyo eber ku badiyey xulka qaranka dalkani masar ciyaaryahanka maxamuud xasan ee xulka qaranka masaarida ayaa qaybtii koowaad ee ciyaarta xulkiisa u saxiixay gool daqiiqadii kow iyo afartanaad kaasoo hal mar bedelay jawiga garoonka kaahira oo qaada afar iyo toddobaatan kun oo qof qaybta koowaad ee ciyaarta ayaa hal iyo eber ay ku soo idlaatay waxa ayna labada kooxood qaybta labaad ay u suurtogeli weysay inay wax ka bedelaan natiijada ciyaarta taasoo ay ku soo dhammaatay hal iyo eber oo ay ku badisay kooxda xulka qaranka ee masar haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud ayaan mar kale weydiiyey sida u arko ciyaarta xalay dhex martay xulalka masar iyo zimbabwe walaal xuseen jawiga caawa ciyaarta jawi wuxuu ahaa aad boorin oo ah labada kooxoodba meesha soo bandhigeen ciyaaro fiican masar weliba oo aada looga filayay oo martigeliyaasha koobkana ah ciyaar fiican soo bandhigta goonihii messengerin laacibkooda oo hogaamiyahooda maxamed salaax oo asagana waxba goonihi sooma bandhigin fursadaha ciyaaraha ciyaarta laisku helay labada kooxood aada u yaraayeen weliba qaranka zimbabwe oo oo qaran yar oo dhalinyaro u yarar oo tiro badan oo u dheelaayo oo xaaboon waxaa u badan fursada meesha sameyn masar sidoo kale meeshan sameyn natiijada ciyaarta caawa waxay ku dhamaatay hal iyo eber cambi hore markii la mari rabay halkaas goolo ay ku heleen maaragtay weerar ay soo qaadeen ma qaranka masar kadib zambia lagu maray zambia markii lagu soo laabtana aadaa loogu haystay maaragtay qaranka masaarida kubadda oo ball positionka oo xirna waa laga badnaay fursado badan labada tiim maysan sameynin qaranka masarna maysa soo bandhigin maxamed salaax sidiisaba laacib naadi waaye oo sida oo horyaalka premier leaga oo u muuqday oo kale qaranka uma muuqdo inta badan maxamed salaax wax badan oo masaarida ay ka filaayeen ma jirin markaa gudaha u fiirisid oo waxay leeyihiin yani laacib banaan waaye qaranka goolal badan inuu dhaliyo oo ama natiijo badan ay ku xeerantaha ma ahan laakiin caawa wixii laga filayay iyo wax u dhow mausan sameynin nin raggiisa toban ku ah masar labada kooxoo kale hadda natiijo fiican ay haysataa labada kooxoo kale u dhiman masar waxaa suuragal ah hadday mid ka badiso already way soo baxday group group wana waxay kusoo baxday group kooxda koowaad haddii drow ay hesho aada u fiican tahay masar mar walbo ciyaaraha group stages waxaa waaye haddii tiimka koowaad oo kulanka koowaad haddii ay helaan tiimka natiijo oo saddex dhibcood ah koox kasta oo game ugu horeeyo waxay leedahay fursad ay kusoo baxda masar waxaa aada loo saadaalinaa inay groupkan kasoo bixi doonto maaragtay laakiin muntaqabka masar muntaqab xoogan ma aha sida hadda u muuqato ma naqaana hadhow group stage marka laga baxo oo nagoutka la aado tiimamka tiimam kale waaweyn oo fiicana jiro oo aada ugu caaboon senegal maaragtay senegalaa jirto nigeria jirto wadamo kaleo aada u caaboon oo fiican oo dhib badanaa jiro tartanka ciyaaraha koobka qaramada afrika waxaa ka qayb gelaya afar iyo labaatan dowladood oo afrikaan ah waxaana loo qaybiyey lix guruub kuwaasoo ku cayaari doona lix garoon oo ku yaala magaalooyinka qaahira aleskandariya ismaaciiliya iyo suwaysa dowladda masar ayaa lagu tiriyaa dowladda ugu badan ee martigelisay koobka kubadda cagta ee qaaradda afrika waxa ayna martigelisay shan mara sidoo kale kooxda faraacinada ee xulka masar ayaa sagaal mar yimid faynalka koobka qaaradda afrika xuseen saxnuuni v o a qahira